markana dhegeystayaal waa barnaamijkii toddobaadlaha ee faaqidaada toddobaadka jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinaya
toddobaadkan waxaa u dhammaaday boqolkii maalmood ee ugu horreeyey tan iyo markii madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo loo doortay xilka madaxtinimada soomaaliya isla toddobaadkan waxaa soo baxayay warar sheegaya in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay isku biirsadeen madal ay ugu magacdareen horu socod ajandiyaasha xildhibaanadaasi ayaa su'aalo badan ka taagnay dadka qaar ayaa u arkaya inay yihiin xildhibaano mucaarad oo ka soo horjeeda sida ay wax u waddo dowladda madaxweyne farmaajo halka kuwo kalena ay u arkaan kuwa doonaya in laisla xisaabtamo maadaama dowladdu ay ku baaqday isla xisaabtan xildhibaanadanu muqdisho ku jiray toddobaadkan ayaa waxa ay sheegeen inay yihiin kuwo u istaagsan sidii waddanka nidaamka hadda wad qaybsiga ku salaysan looga gudbi lahaa islamar ahaantaasina loo gaari lahaa nidaam ku salaysan xisbiyo waxay sidoo kale ku doodayaan inay doonayaan in dowladdu ay la xisaabtamaan balse tuunkay dadka qaar qabaan ayaa ah in xubnahani ay isu bahayseen sidii ay dowladdu u mucaaridi lahaayeen islamarkaasina ay u ridi lahaayeen xukuumadda cusub ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan khayre taasoo hadda jirta wax ka yar laba bilood haddaba qodobka doodda toddobaadkan waxa uu yahay ma loo baahan yahay wakhtigan xaadirka ah oo ay dowladdu cusub iyo jiritaankeedu ka yar yahay afar bilood in lagu bilaabo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ka dhana dowladda maxaa xilligan ku soo beegay isbahaysigan cusub ee ay xildhibaanadu ku midaysan yihiin maxaa la gudboon baarlamaanka xubnihiisa kale qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa dooda maanta ay nagala qayb qaadan doona xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ah guddoomiyaha xildhibaanada la magac baxay horusocod xildhibaan yacquub cali maxamed oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaan daahir canshuur oo ka tirsan ururada bulshada rayidka saddexdooduba waxa ay joogaan magaalada muqdisho iyo brofesor cabdiwahaab cabdisamed oo taxliilo siyaasadeed kuna sugan magaalada nairobi waxaan ku horeynayaa marka hore xildhibaan xidig oo aan jeclaha inaan weydiiyo bal inuu marka hore sharaxaadi naga siiyo sababta ay u sameeyeen wadashan la magac baxday horusocod bismillahi raxmaani raxiim waa idin salaamayaa v o e da saaxiibada dooda ka qayb qaadanaya iyo dadweynaha soomaaliyeed oo dhegeysanaya intaba runtii barnaamijkan horusocod waa barnaamij de hadda bilow ah aragti xildhibaano isweydaarsadeen kabacdina ku heshiiyey inay sameeyaan horusocod wax kusoo beegay xilligan oo gaari ma jiraan laakiin maadaama fasax lagu jiro inta fasaxa lagu jiro in laga faa'iidaysto fursadaas oo wixii afkaar iyo fikra la isweydiiyo dhinaca kalena iyadoo la ambaqaadayo waktiga siduu u yaryahay oo muddo laba sano gudahooda la doonayo in xildhibaanada kulli ay xisbiyo ku biiraan oo laga gudbo barnaamijka four point five ama afar dhibic shan taas ayay xildhibaanadu runtii laga laga hortegay iyo in wadanku uu yeesho xisbiyo oo xisbiyadoo dee faa'iidooyinka ay leeyihiin aada loo garanayo marka waxyaaba gaara kusoo beegay xilliga xilligunbuu samaysmilaa xilliga xilli kamida weeyaan xildhibaan xidig sida aad sheegtay waxaad arrintani ugu dhawaaqdeen iyadoo baarlamaanku uu hadda fasax ku jiro oo aad dooneysaan in howlo idin hor yaalla aad dardargelisaan oy ka mid tahay in xildhibaanadu ay tahay inay ku biiraan labada sano soo socota xisbiyo siyaasadeed iyo inay ka mid noqdaan axzaab siyaasadeed oo waddanka nidaamkiisu la rajaynayo in sanadaas soo socdo uu gaaro ma qoran tahay in xilligan aad ku degdegteen madashan oo dadka qaar durbaba ay u fasirteen inaad tihiin qolooyin mucaarad ah oo dowlad curdun ahay aad ku bilowdeen inaad mucaaraddo kala hor tagtaan adigoo aada umahadsan horta waxaan rabaa inaan inaan mar kale xaqiijiyo maantana waxaan umalaynayaa inaad wixii qoraal ahaa iyo wixii hadal ah ee naga soo baxay shirkaygi jira inaad haysaan balfilaya ama cid waliba ay aragtay annagu run ahaantii dee horta waxa beri dhacaya iyo waxa beri kadib dhici doona ilaahay baa yaqaana ama iman doona xaaladda wadanka ayaana hagaysa mar walba waxa imanaya xildhibaanadu waxay xildhibaano u yihiin inay cadaan oo cunaan oo seexdaan oo soo toosaan oo maxaan ku idhahdaa keliya maaha waa inay fakeraan waa inay wadanka horumarkiisa ka fakeraan waa inay wadanka maxaa dan waa ka fakeraan waa inay wadanka maxaa dhibaya ka fakeraan waa inay wax walba ay ay eegaan wey taa marka in xildhibaanada horta ay dhaqdhaqaaqaan oo ay exercise gareeyaan mas-uuliyadda saaran oo ay maxaanku idhaahdaa hawla la yimaadaan waa wax jiro waayo oo loo baahan yahay oo mas-uuliyadda saarana taa marka laga tago xildhibaanada nimanka horusocod mucaarad maa cidna mucaaradku maaha dhinaca kale waxay si toosa u gacan siinayaan hadalka bini-aadmiga in meelo kale loo leexleexiyo ma qofkii dan kale lihi dantiisa kale isagaa yaqaana meeshuu ka raadsanayo waxay u diyaarsan yihiin inay gacan siiyaan xukuumadda hadda jirta dowladda waa ka wada midnayn madaxweynaha inay gacan siiyaan oo ku gacan siiyaan wixii wanaagsan oo uu qabanayo wixii maxaan ku idhahdaa uu khaldayana ay ka qabtaan maxaankuida xukuumaddu wixii ay qabanayso ee wanaagsan ay ku gacansiiyaan wixii ay khaldaysana ay ka qabtaan meesha ay ka gaabisana ay u tilmaamaan taas ayay ay ayay u dhisan yihiin waxaan garan lahay cabsida iyo mushkulada iyo welwelka xukuumad waa la dhisi jiray madaxweyne waa la noqon jiray xildhibaanna way shiri jireen go-aamo way soo bixi jireen iminka waa madal doonaysa afar dhinac shan inay ka gudubto oo xisbi u gudubto mucaarad aan ahayn mooshin aan wadin kuwa mooshinna wado ordaya iman jiray maxaan ku idhahdaa markiiba iman jiray maxaan ku idhahdaa waana laga gudbi jiray maxaan ku idhahdaa si kastaba ha loo maareeyo cabsida iyo walwalkan iyo kalsooni xumada haysa maxaan ku idhahdaa systemkan iminka jira iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo dadkan qaylinaya horta taasaa loo baahan yahay in in laisweydiiyo waayahay aad baad umahadsan tahay xildhibaan yacquub haddaadna maqlayso saaxiibka oad baarlamaanka ku wada jirtaan xidig waxa uu leeyahay arrintani ma ahan mid aanu doonayno inaan fadqala iyo walola dadka aan ku gelino waa mid aan doonayno inaan wax ku wanaajino oo aan wixii dhaliilaana aan soo gudbino wixii wanaagana aan intaan la garab geli karna la garab galno bal maxay kula tahay madashan horu socod ay saaxiibadaadi qaar ku dhawaaqeen bismillah waad mahadsan tahay dhammaan shaqaalaha iyo iyo hadda v o a iyo midda soomaaliyeed oo meel kasta ay joogtona dhegeysanaysa iyo saaxiibka kulliga runtii shaacid ixtiraam badan ii leh oo cabdirashiid xidib iyo dhammaan waa idin salaamay runtii waktiga hadda aan ku jirno waa marxalada dawladda ay jirto haddii la qiimeeyo ama la fiiriyo wakti aada u kooban waayo madaxweynaha muddo saddex bilood ka yar ama ku dhawaad ayuu jiraa xukuumadduna waxay jirtaa bil iyo todoba iyo toban beri madasha ama dhibaanada kulliga ee saaxiibadeyda waa ku ixtiraamayaa in dhibaanada kurdo ay samaystaan waxay suraystaan xaaladaha ay qiimeeyaan waajibka dhibaanada saaran waayo laakiin waxaan isleeyahay qaynun waxaa jira iska samaysnay oo oo aan aan shalayna ahayna laakiin dadka marka xil loo dhiibo muddo lix bilood gudahooda lama qiyaasi karo ama xisaab oo ama xaalad oo lama fiirin karo dawladda dawladdan waa waxay haysataa taageerada shacabka soomaaliyeed baarlamaankan ama tobanka sano aan ka mid ahayn waxyaabaha ummadda hadda dhigaheeda kusoo dhacaya oo oo saaxiibadeeda ay ay ay hadda barnaamijka kurdada ay ku dhawaaqeen iyo nairobi runtii hadalhaytaas aad ayay ay dadka ummadda soomaaliyeed tuhum badan ama shaki badan u gelisay marka waxaan isleeyahay haddaan soo koobo marxaladii arrintaas la iswarsan lahaa lama gaarin marka xoogaa degdeg ayaa muuqda dadkana waxay usoo baxayaan haddaa wanaag kasta aad ka shaqay ka shaqayso khilaafaadkii iyo muddooyinkii lasoo maray iyo bedbedelkii ra-iisul wasaarihii ra-iisul-wasaarayaashii dalka soo maray boqortii markii loo fiiriyo xoogaa welwaa jira marka marka welwelkaas wakti inaan siino oo hadda lagu degdegin shacabka ayaa tilmaami doona dawladdan hadday aysan ahayn tii ballanqaadihii iyo waxyaabihii ay ku tala gashay ay fulinayso anaga shacabka fariinta markay noogu imaado unbaa la xisaabtan iyo iswarsashada un gelideeda baarlamaanka uu ku fiican yahay hadda waktulhaadirkan dadka dawladdan taageersan ama dawladdan waxqabadkeeda ama muddada gaaban ay jirto runtii marxaladaas hadda in aad loo qaadqaado ama loo fiiriyo kama haboona midda kale labaad hasbiya waa jirtaa muddo laba sano in hasbiyada lagu biiro taas dartigeeda midda tuuri maaha madashii ayaa lagu go-aamiyey hadda ugu dambeysay oo ismihii dawladdan heshiis madasha ayuu ahaa laakiin baarlamaanka weli maysan go-aamin arrimo dastuur loo ama cod oo dastuurka baarlamaanka u qaaday oo runtii qodob dastuurina maaha laakiin waa waajib in lagu gudbo hab beeleedka ama habqabaayilka xisbi loo gudbo taas laftigeed waktiga ka harsan wakti hadda laisu abaabulo ama dadka soomaaliyeed ay ka shakiyaan in meel kale loo socdo ama dawladdii la dhibaateynayo ama arrimo kale lagu jiro marka waxaan isleeyahay marxaladaas hadda kasoo aaday labada qodobba munaasib ma aha waana ixtiraamaya waana taageeraya xildhibaano saaxiibadeyda inay ku fikiraan arrimaha la xisaabtanka dawladda laakiin waktigeeda lama gaarin ayaan leeyahay waad mahadsan tahay xildhibaan yacquub waa isku soo laaban doonaa adiga iyo xildhibaan kale cabdirashiid waxaan jeclaa markan martida kale barnaamijka nagala qayb qaadanaysa inaan fursado siino ayaan daahir canshuur oo ka mid a ururada bulshada rayidka ayaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb qaadanaysa bal ayaan arrintani xildhibaanadani madasha ay ku dhawaaqeen magaalada muqdisho ay kaga dhawaaqeen iyo walaaca dadka qaar ay muujinayaan iyo sida wanaagsan waa hadda xildhibaan cabdirashiid xidig oo guddoomiye waa madashaasi uu u muujiyey in ayan iyagu ahayn kuwo dhibaato la doonaya dawladda iyo xukuumadda intuba bal ka urur bulsho rayid ahaan dareenkiinu waa sidee waad salaamantihiin idaacadda iyo xildhibaanada iyo bartasoorka oo ka qayb galaya dooda dhammaan iyo shacabka soomaaliyeed kolley xildhibaanada waxay matalaan shacabka soomaaliyeed ayagaana codka siiyey madaxweynaha iyo xukuumadda intaba marka shacabkan hadda maanta kolley ra'yigayga aniga inta aan jiidanayay inta aan dareenkooda arkay waxay qabaan in arrintaas lagu degdegay oo xoogaa ay tahay qof hadee ayagaa madaxweynaha codka siiyey qof haddii shaqo loo diro oo loo dhiibo shaqada isagoon wixii qabanba la yidhahda haddana ma qaban kartid waa qalqalaya qofkii maba qabanayaba because waxbaba ma qabanba marka wadankan colaaduu ku jiraa abaar xun oo caalamka iyo soomaaliya intaba dareenkooda ka dhisay hadda weli la daalaadhacayaan waxaa la rabay in hadday xataa dhaliilo arkeen ayagoon wiid iyo sugin ee waktigaan is abaabulin ee aan siyaasadan dhinacyada badan u jiidmaysa aan laga qaadan advantage inay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadda inkaba ay la fadhiistaan because agtay uleeyihiin inay la fadhiistaan laakiin in shacabka iyo meediyaha la qalqalgeliyo oo saacadan loo arko xildhibaano problem abuurayo dana qaasta wata aniga ilama fiicna midda kaleeto ayaga waxayba ahayd maanta degaanadii iyo shacabka ayaga naftirkooda because ayaga inay dhahaan anaga annaga le wax la xisaabtamayna ma aha ayagana waa inay ogolaadaan in lala xisaabtamo because shacab xildhibaanadan waa la ogyahay say kusoo wada bixeen qaar kamida iyo doorashadii sanadkan two thousand sixteenka dhibkii ka dhacay waa la ogyahay ayadoo saas taha waa la aqbalay waa la ogolaaday in ay soomaaliya mar walba xaalka ay joogto ay kasii gudubto oo aan gadaal loo noqonin marka waxay ahayd intay ku mashquuli lahaayeen inay hadda maaragtay madaxweynihii iyo la qalqalgeliyo degaanadii ay ka imaadeen fasax intay haystaan inay dadkii u tagaan baahida ay qabaan midda caafimaadka mid abni mid maxay ahaatay waxbarasho mid kasteeta inuu qof walbeeto marka la iskusoo noqdo uu ka keeno warbixin meeshaas laga ambaqaado dowladdana waxaan qabaa ilaa sanad in wakti la siiyo haddii isdi la dhisaayo iyo haddii laga xisaabtamayaba markaasita laga sii ambaqaado laakiin hadda isu erli khaasatan xildhibaan xidig siyaasadda soomaaliya aqoon uu u leeyahay haddaa wax bilowdo ma ogid meelay aadayaan marka waxaan qabnaa in shacabkan iyo dadkan hadeertaan aan lamiyo jirin lana abuurin qalqal horle oo ummadan dib u horteeda meeluu aadaya aan la garanin waayahay ayaan daahir aad baad umahadsan tahay profesor cabdiwahaab ayaan siinayaa profesor sidaad maqlaysay doodan dowladani cusub waa ay cusub tahay oo hadda madaxweynuhu waxa uu jiraa wax ka yar afar bilood xukuumadduna waxay jirtaa wax ka yar laba bilood marka xaaladdu halkaa ay marayso maxaa la gudboon dowladda cusub ee uu madaxweynuhu ka yahay maxamed cabdullahi farmaajo horta run ahaantii dowladani waa dowlad curdana weeyaan oo hadda yani ilaa boqol sano boqol bili may gaartin boqol maalmood may gaartay hadda leeyahay afar bilood ilaa saddex bilood hadda loo qiyaasaya dowladda horta waxaa la gudboon ballanqaadida ay samaysay inay fuliso oo ahaa yani inay dowlad wanaag soo bandhigaysa in micnaha accountability transparent ay dhici doonto in micnaha securityga wax ka qaban doonaan xagga xagga amniga wax ka qaban doonaan waxay ballanqaadeen in reconciliation ama yani deposition dhabba dalku ka dhici doono marka waxaa loogu fadhiya madaxweyne farmaajo iyo prime minister khayre inay micnaha fuliyaan ballanqaadkii ummadda soomaalida u sameeyaan taas ayaa loogu fadhiyaa waxaa kaloo oran lahaa nimankaan hadda yani xildhibaanada ah haddii ay run tahay halka ay ku jiraan ay nairobi tahay si kulle xildhibaan cabdirasiid ay seexi doono haddii xildhibaan xildhibaano boqol gaara ay nairobi ku shireen oo ay soo saareen yani qaraar ah yani inay doonayaan dowladda in la xisaabtamo wax dhiba ma laha maxaa yeelay dowladdu yani baarlamaanka waxaa loo asaasay sidiisaba dowladdu inuu la xisaabtamo baarlamaan saasaa loogu talagalay dowladda yani inuu la xisaabtamo wixii qadad ay leedahay meeshay ka fiican tahay meeshay ka xun tahay intaba inay la xisaabtamaan xisaabtanku dhib ma keena laakiin midda muhiimka waxay tahay research aan sameeyey oo runtii aan doonaya inaan weydiiyo xildhibaan cabdirashiid xidig haddii ay ku shireen xildhibaano gaaraya boqol xildhibaan ay ku shireen magaalada nairobi yaa kulankan yani facilitation sameeyey oo micnaha boqol xildhibaan oo maanta nairobi ku shirtay yani qaaraamaha ku bixi kara iyo waktiga ku bixi kara waxay u baahan tahay qof isbonsagarey yaa isbonsagarey ku horeysa taa mid weeyaan midda labaad qaaradda africa ma dhicin boqol yani xildhibaan inay wadan kasoo baxaan ama nigeria kasoo masala kasoo qaada nigeria yani baarlamada baarlamaanka nigeria ama kan south africa ama kan botswana ama kan kenya baan dhaha inay boqol xildhibaan soo baxaan wadan kale ay ku shiraan o meesha kasoo saaraan horta qaaradda africa wax ka dhacday maaha waxaas waxaa kaloo xildhibaanka inaan weydiiyo soomaalida waxba ma kala qarsoono soomaalida inta badan waxba wax kala qarsoon ma laha waxaa laleeyahay hay-ad fadhigood ee magaalada magaalada nairobi iyo dowladda soomaaliya ayaa xoogoos ku dhacay marka hay-addan ayaa isqabsagaraynsa le nimankan yani waxaan doonayaa yani su-aashaa weydiiya xildhibaan cabdirashiid wax ugu jiraan waa tuun soo baxay oo ummadda soomaaliyeed isla dhex wareegaysa magaalada nairobi oo loo baya ummadda soomaaliyeed inuu ka saara waxaa kaloo ina xus- xusud mudan waxyaabaha imanka ay dowladda ku edeynayaan inta badan sax waay hadii si dab- dabta laga hadlo yani waxa weye inkastoo micnaha waktigii loogu baahna xisaabtanka runtii yani in muddo la siiya ay ahayd in wakti fiican la siiyo micnaha yani dowladdu micnaha yani la siiyo fursad la siiyo ku shaqaysa taas aad ba runtii ay u fiicanto aan gabadha ayaan baan ku raaxsanaa taayada waxaa marka waxaa rabaa marka su-aalaha taara marka inaan runtii aan doonayaa xildhibaan cabdirashiid xidig inuga jaahil bixiyo maaragta waayahay eh, cabdirashiid xidig laf ahaantiis ayaan siinayaa eh, intaanan gudagelin tuunka eh, aad dadku ay qabaan ee aad ka dhawaajisay eh, professor cabdiwahaab aad sheegayso intaan u gudagelin Eh, ayaan ayaa ku weydiisay oo ahayd idinku waxaad dooneysaan inaad la xisaabtantaan xukuumadda wax xun maahan waa wax wanaagsan in lala xisaabtamo dowladda Eh, xildhibaanada laf ahaantooda in lala xisaabtamo oo deegaanadii ay ka soo jeedeen oo laga soo durtay lagula xisaabtamo maxaynan uga shaqaynin arrinkaasi intii ay horboodi lahaayeen in ay la xisaabtan la galaan dowlad curdana weliba iyo su-aalihii kale uu ku weydiiyey professor cabdiwahaab haddaad eh, dhegeystayaashana qaarkood inay waa- qabaan laga yaabo waa aad aad mahadsantahay.
aad kormato waa mahadsan tahay Eh, ayaan iyo cabdi wahaab waan salaamaya aad baan u salaamaya waan ixtiraamaya fikirkooda ayaan walaalaada u mahadsan tahay Eh, marka hore commentiskaagii ee ahaa eh, eh, xaaladda iyo iyo dareenka dadka ay qaadi karaan waa wax jiro weeye waana runtii fahamsannahay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego problemka taagan ee meesha loo baahan yahay horta in la keeno haddii aan loo soconin xisaabtanka xataa hadda annagu xisaabtan uma socono laakiin sidii lagu xisaabtami lahaa iyo sidii lala xisaabtami lahayd xukuumadda iyo sidii baxankooda baa check and balance loo samayn lahaa in la abuuro oo processkeedii la sameeyo waxaa laga hadlayo waa aas-aas waaye four point five lagaga baxayo lagu aadayo maxaanku yidhahdaa xisbiyada marka inaan lala fakerin oo mashruuciga la keenin oo barnaamijka la keenin waxaan qabaa inaanay inaanay sax ahayn in la fakero oo wax la keeno dadka soomaaliyeed waxay ahayd inay inay inay inay taageeraan isbedel siyaasi ah oo ah eh, si dimuqraatiya ku imaanayo xisbi ah oo qabaayilkii laga tegayay inay ku taageeraan bay ahayd laakiin hala aamusnaado dawladdaa dhibsanaysa hala aamusnaado dawladdaa qalqalaysa hala aamusnaado dawladdaa saa sameynaysa ani waxaan qabaa sax ma aha nidaamka dawligaana kuma jirto maxaan ku idhaahdaa ee khaladaad ka weyn baana lasii gelaya oo hadda aan la sixi karaynin laakiin in la la fakero oo wax la qabto oo la la wax la la la la- la diyaariyo aad bay muhiim u tahay laakiin annaga mar kalaan ku celinaya qofka bini aadmigaana hadduu ku dhaho hebel baa lay dhahaa hebel laguma dhahe hebel baa lagu dhahaa inaad dhahdo sax ma aha annaga uma socono waxa soomaalidu ay ka baqayaan oo ah in motion laga keeno ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo iyo speaker iyo cid kale toona waxaan u soconnaa inaan diyaarsano barnaamij aan afar dhibic shan kaga gudbayno oo aan ku noqonayno xisbi siyaasadeed Eh, waa run eh, yacquub meesha uu yidhi eh, maxaan ku dhaha dastuuri ma aha laakiin markuu xildhibaanka noqonahayay communitiga laga saxay waxay ku waxaa ku jirtay laba sano gudaheed inuu xisbi ku biirahay ayaa qof walba ku jirta oo xildhibaan soo noqday markuu tartanka gelaya waxyaabihii laga seexay bay ku jirtaa laba sano gudahood hadduu xildhibaanku xisbi ku biiri waayena dee meeshuu aadaya isagaa yaqaan taa waa mid Eh, marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan ku celinaynaa waxa cabsida dadku qabaan ima socono mana waana garanaynaa waana ka taxadaraynaa waana sheegnay maanta maxaan ku idhaahdaa annagoo runtii aragna boqolaal dhaliilood oo iminka miidka lasoo saari karo haddana waktiga yar ay joogtay daraaddeed waxaanu rabnaa inaanu time siino annagoo xaq ule inaanu daqiiqada ugu horeysa oo laga qabto waad aragtaan dowladda maraykanka boqol maalmood bay joogtaa wax ka dhaxayana maxaan ku idhaahdaa eh, in loo qabanayo ciddii kiiskiisa qaadi lahayd madaxweynaha waad aragtaan laba dawladood oo kala duwan weeye laakiin adduunku waa dawlad iyo dawlad waa macnaheed waa waa isla dawlad wey kiis iyo dawlad iyo system iyo qorshe uma baahna in maxaan ku idhaahdaa siyaabaha qaarkood loo fakeray waxay u baahan in dariiqa saxdaa lagu hagaajiyo intaa marka laga tago profesorka waxaan rabaa aadaad ugu mahadsan tahay su-aalaadkaaga iyo dareenka jira intaba waxaan rabaa inaan kuu sheego aniga intaan ogahay labaatan xildhibaad oo nairobi isugu timid ma jirto okay aniga safar baan ahaa transit baan kusoo maray nairobi laba habeen baan joogay nairobi waxaan ku idhaahdaa eh, profe- eh, eh, safarkaygii nairobi aan soo maray laba habeen baan joogay labadaa habeen ilaa labaatan xildhibaan wax ka yar baa isku aragtay laakiin waxaa jira system lagu wada xidhiidho oo communication ah oo xildhibaanada annaga systemka midda laga shaqeynaya ma ahayn wax hadda iska bilowday xilligii doorashooyinka soo bilaabatay maxaan ku idhahda inta ka dambeysay oo dhan baa la wada xidhiidhayay Eh, maxaan ku idhahdaa waa la iska warhayaa marka system mid walba oo lagu wada xidhiidhaa jirta oo qofkii isagoo ama washington jooga ama maxaan ku idhahdaa muqdisho jooga ama jooga maxaan ku idhahdaa germany iyo france iyo u k inuu kaga qaybgeli karay ama nairobi jooga laakiin intaan hubo labaatan xildhibaan nairobi isuguma imaan oo mar isugu timid laakiin ciddii xamar ka soo baxday faransidana waa sii maraysay cidii wad meel kale ka timaadee faransidana waa soo maraysa taa waa mid wax shir oo nairobi ka dhacay oo ofishala adigu nairobi baad joogtaa boqol xildhibaan oo shiraysa wax la qarin kara ma ama wax qabsoomi kara ma dowlad baa joogta kenya waad aragteen baraha bulshada waxaa lagu qoraya dowlada kenya responsi garaysay dowlada kenya waday dowlada kenya halkaa geysay wiis aan waxba ka jir hay-adan aad sheegaysan ama waa maqalbacabkaaga iga horsay iga dowladdu inay isku dhaceenna warkama haynina waa maqnaa hay-adana ma aqaana mana ana arag wenday wax wax naga bixiyana maanu arag waxaanu ahayn xildhibaano qaarna ay safar usoo socdeen qaarna ay safar ka yimaadeen oo wadanka usoo socdeen marka waxa weeye taasna intaasaan ka oran lahaa oo wax hadda hawshaas ku saabsanin ma jirto waa tahay su-aalaadka ay haddii aan aan fahamsanaa intaas haddaan mid ka tegayna way xasuusin kartaa tala xisaabtanka walaashan ayaana ka hadlaysayna dee diyaar baan u nahay annaga ciddii nala xisaabtanaysa ee waa waa runtii diyaar baan u nahay ee waanan waanan tagnaa deegaanada waana tegi doonaa waana maxaan ku idhahdaa ee, ka shaqaynaynaa haddii ala yidhahda inta aan ka shaqayn karnaba inta aan laga shaqayn karin waa meesheeda ee xildhibaan cabdirashiid adoo soo koobaya dhowr jeer ayaad ku celcelisay waxaa jirta ee, waxyaabo qaldan oo in aan indhaha aan ka qabsano aysan ahayn baad ku celcelisay waxyaabo qaldan oo ilaa hadeertaan aad is leedahay waa loo baahan yahay inaad kala hadashaan dowladda ama xukuumadda intuba ma jiraan Eh, runtii de eh, maxaan ku idhahdaa eh, dad soomaaliyeenu nahay meel walbana waad joogtaa washington baad iminka joogtaa waxaad jire khaldana boqolaal baad haysaa intaas boqol haddayna gaadhino kolley dhowr iyo toban iyo labaatan ba waad haysaa laakiin annaga hadda stageka ma joogno waanu ku talagalnay annagoo ixtiraamayna shacabka annagoo ixtiraamayna xaaladda lagu jiro annagoo ixtiraamayna muddada yaroo lagu jiro Eh, waxaasoo dhan waxaan uga jeednaa inay wax ku saxaan oo aan lagu soo soconay khaladaadkaas ama meelaha laga gaariyey ama ballamaadkii la galay ama maxaan ku idhaha ballanqaadyadii la sameeyey waay ay ugu dambeysay maanta ciidamada maarta wixii ka jiray oo oo ahay ballanqaadkii loo sameeyey waxaasoo dhan baa u baahan in in maaragtay eh, xal loo helo marka ma rabno annaga hadda inaan dhalinyihii aadno waxaan rabnaa in aanu dadka u sheegno xisaabtan way iman doonaa shaqada yadaana ah haddaan xisaabtami weynana annagaa mas-uuliyadda yidhaahd naloo soo dirsaday ayaan mas-uuliyadda ay noo soo dirsatay baa meesha ka maqan oo aanu xildhibaano u nahay oo ay maaragtay kuukansatay meesha hadda ka hadlaysay waxay noo soo dirsadeen inaan iyaga matala haddii wax ka hadlaysayin waxa ka hadlaysan iyagu ma hadli karaan annaga inaan hadallaa loo baahan yahay waa tahay aad marka bulshada soomaaliyeed ha ogolaateen wax la shaqa aad baad umahadsan tahay xildhibaan yacquub cali aan ku laabanaya xildhibaan yacquub mar haddii uu saaxiibka uu leeyahay ee, waxaanu doonaynaa in wixii khaldanna aan dowladda u sheegno wixii wanaagana aan ku dhiirigelinno wixii muuqdana ee, dadku ay u wada jeedaan aan la qarin karinna la sheego marka xaaladda halka marka meesha ay marayso adigu maxaad ku diidan tihiin in hawshan madasha ay sameeyeen saaxiibadaada xildhibaanada qaar maxaase adiga kuu muuqda oo aysan dadka qaar u muuqan oo aad ku diidaysaa hadii isu diyaariyo si loola xisaabtami lahaa qof diidaysa ama dawladdana ma diidi karto anagana ma diidayno waxyaabaha aan ka hadlayno waxaa ka mid ah marxaladii waktida marxaladii waktida kasoo aaday abaabulkaas ummadda soomaaliyeed ma jeclaysa mana soo dhaweyno anagana waxaan wakiilka nahay ummadda soomaaliyeed dareenkeeda iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay gudaha iyo dibadda ay joogaan ayaan wakiil ka nahay marka dareenkooda in la ilaaliya u baahan tahay waktiga dawladda haysata aad ayay u yarayd dawladda maad ogtihiin eh, madaxweyne farmaajo qaabka loo soo dhaweeyey ra-iisal wasaaraha eh, markii la ansixinayo keligiisa baarlamaanka dhan wuu- aqlabiyaed wuu helay markii xukuumaddu ku dhawaaqayna boqol iyo shan xubnood ayaa mooshin eh, ama ama kala soo jeedin u keentay marka taas waxaa loo arkaa eh, in hoogaa eh, meesha ay ka muuqato rabitaankeena ah in dhammaan ay wasiiro aan wada noqono dawladdana ma wada heli karto mana noo samayn karto marka sidaas darteeda ilaa hadda iima muuqdaan wax dhaliila ama dawladdan lagula xisaabtami karo ama lagu sheegi karo mana noo muuqdaan ummadda soomaaliyeedna uma muuqato markii ay ummadda loo arko inay u muuqdaan ama dareenkooda ayagaa lasoo gaarsiinaya dawladdii waxyaaba ay ballan qaatay amnigii dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada ay ka gaabisay hadday ku jirtaa eh, bedeladii ama la wareegidii xafiisyadii iyo howlihii waaya aad baad umahadsan tahay Ee, ayaan daahir canshuur ayaan ku laabanaya ayaan bal ka waran doorka dhinaca bulshada rayidka waad ujeedaa ee, yacquubna wuxuu leeyahay arrintani waa lagu degdegayaa ee, xidigna su-aalihii aad qabtay wuu ka jawaabay oo in aysan mucaarad dowladdu ku ahayn oo ay doonayaan inay sixid iyo ay la yimaadaan iyo wixii dhaliilahana ay u sheegaan marka bulshada rayidka lafahaantooda door intee leeg bay ka qaadan karaan sidii ee, dhinaca horumarka iyo wanaagga waa mahadsan tahay ee, horta xildhibaanada waa ayaga naftirkooda inay isfahmaan because haddii xukuumadii iyo maxay ahata barlamaankii iyo madaxweynihii intaba aysan midaysnayn dhibay ummadan soomaaliyeed oo dhibka labaatan iyo toddobada sano lasoo daalaadhacaysa ay kusii tahay iyo culays kale annaga hadda waa rabnaa in dawladda lala xisaabtamo laakiin waktigeeda hala gaaro waa markii madaxweynaha la dooranayo dareenka shacabkaa lagu doorto ee laga turjumayo in isbedel la helo prime ministerka markii la ansixinayo cod aqlabiyadaha lagu ansixiyey xukuumadda markii la ansixinayo cod aqlabiyadaha lagu ansixiyey intaas dhan waxaa la ilaalinayay midnimo in la helo oo dareenka shacabka soomaaliyeed la ilaaliyo oo aan iska qabsiga laga hortagay ahayd okay wax fiican ay sameeyeen xildhibaanada waa mahadsan yihiin laakiin waxaa la rabaa jiraa wuu dhacayaa waa bini aadan because madaxweynuhu maanta waa nin geed korkii saaran weelka korkiisa qofka saaranna qofka soo yimaado wuu ruxayaa marka inuu soo dhaco iyo inuu laan cuskado intaba way way way way la gudboon tahay wax maaha waxa soomaaliya maanta dhex yaalla wax sahlan maaha laakiin ayadoon waxa la baabn ama aan maaragtay hadda qalbigii ummadan oo xoogaa degay oo isriga dawlad oo midnimo leh oo ummadan ay hadda habbi ku tahay oo wax badan madaxweynaha maadaama laga filaayo isagoo ka duwan yahay madaxweyneyaashii hore waayo madaxweyneyaal ka horreeyaa soo maray hal sano iyo laba sano iyagoo joogan mucaarad laguma sameynin lamana dhaliilin laakiin isaga hadda waxaanba dhihi karnaa maadaama shacabkii ayba raalli ka yihiin in la ogaado waxa uu tallaabooyinka uu qaadayo laakiin haddii qof walba intu u tago uu yidhaha waa khaldan tahay waa qaldan tahay isaga naftarkiisa waxaa ka dhumaayo istijaaha waana bini aadan oo pressure badan uu saaran yahay marka annaga waxaan qabnaa xildhibaanadeena sharafta leh ee namadkala shacabka markii horena madaxweynaha ku doortay baarlamaanka ee ra-iisul wasaaraha ku ansixiyey xukuumadda ku ansixiyey in ay wakti bal sugaan oo hataa wax hadday qaldamaan wax wax ma qaldana lama dhihi karo oo waa qaldami karaan laakiin in andar oo macnaha iyadoon la baahinin wixii si tartiiba loo waxaan u baahanaa maahane wixii hadii la baahiyey waxaa imaanaya kuwo kale oo ayagana beeninaya marka barlamaankii haddana hadday laba garab u kala jabaan taas waxay keeni kartaa xisbiyadii iyo horumarkii wadanka uu gaari lahaa waxay ila tahay inaan la gaari karin waxaan qabaa ayagoo isku duuban in midnimo xisbiyo horumarka wadanka xukuumadda saxideeda madaxweynaha la xisaabtankiisa intaba ayagoo isku duuban ee loo wada gudbo lana wada wajaho annagana waa ka qayb qaadanaynaa saan horaba uga qayb qaadana mas-uuliyad qof kastoo soomaaliya saaran waayo madaxweynaha keliya ma saarna mas-uuliyaddan kulli dadka dhan ay saaran tahay waa mahadsantihin adigaa mudan cabdirashiid waxaad doonaysaa inaad hadal ku biiriso waxaan rabay ayaan inaan in yar weydiiyo walaashay adoo iyadoo aada u mahadsan warkeedana aan aada u dhegeysanay aadna u ixtiraamayo ayaan de labada qobodeed ka hadashay ee ahayd in wakti la siiyo iyo in aan la mucaaradin labada midna iminka ma jireen mucaaradna ma jirto waktina waa la siinaya laakiin sistamkii la xisaabtami lahaa xilliga loo baado in la diyaariyo maxaa dhibo ku jira wata hadde sistamkaas waa barlamaanko isku duuban laakiin barlamaan guruub ah ee meel fadhiyo oo weliba dadkan hadda sensitivea la iska wada qabaa waa ogtahay xildhibaan xidig waxyaabaha ka dhacay siyaasada iyo isbedelka iyo sida la kala yahay waa rogaala u tahay marka waxaan qabnaa annaga xildhibaanadoo isku duuban oo wada jira hadday wax wada saxayaan markii lasoo laabto oo fadaxa laga soo laabto inay maxay ahaato qolo walba markii lasoo saari guddiya ilan la sameeyo accountability intay keenaan wax la isku keeno la wada wajaha markaas wixii qaldamay iyo wixii horumar laga gaaray intaba ayaan ayaan mar kale haddaan kaa dhex gala walaale ado aada u mahadsan baarlamaanka sidiisaba waxaa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan iyo aqal sare looga dhigay inayna isku ra'yi noqon inay kala ra'yi duwanaadaan baydgareeyaan xildhibaanada qaar barnaamij keenaan xildhibaanada qaarkoodna barnaamijkaas ay kasoo horjeestaan lagadi baydgareeyo haddana markaa meesha baarlamaanka u bata la aado wata marka xildhibaanadoo isku duuban hadday wax la yimaadaan mucaarado la yimaadaan sixitaan maa dawladdu meesha waa ka baxaysa waxaan rabaa marka xildhibaanadu inay in inay qaarna kullad noqdaan oo ay barnaamij la yimaadaan qaarna barnaamijkaa barnaamij ka duwan la yimaadaan laakiin haddii xildhibaanadoo isku duuban ay dhaliin la yimaadaan automatical systemka waa dumaya marka waxaa la rabaa inaynu aadno nidaamka maxaan ku yidhahdaa caalamka ku shaqeynayo oo baalkiya marka xildhibaanadoo isku duuban ha odhanin laakiin xildhibaanadu inay ra'yi yimaadaan xildhibaanadu ra'yigooda wuxuu isku duuban yahay marka la codeeyo codku meesha u bado go-aanku u dhaco markaa keliya isku duumi karaa inta kale o dhan waa kala duwan yahay waad mahadsantihiin ayaan iyo nairobi kuma shiro meel kale dalkiina inaad ku shirtaan waaye waa tahay waad mahadsantihin ayaan iyo cabdirashiid labadiinuba waa idinku soo laaban doonaa waxaan siinayaa profesor cabdiwahaab marka ay xildhibaanaduna ay qaarna leeyihiin waa in la sameeya nidaamkii lagula xisaabtami lahaa qaar kalena ay leeyihiin bal halala xisaabtamo muxume bal wakti ha la siiyo maxaa la gudboon marka dawladdani cusub horta run ahaantii waxa weeyaan dawladdu inay la xisaabtamo wax dhiboo ku sugan ma laha baarlamaanku waxaa loogu talagalay sidiisaba dawladda inuu waxa loo yaqaano check and balance wax lagu sameeyo oo marka yani yani ninka barlamentarianka ah waxa loo ba motion buu keeni karaa hataa yani oo macnaha ku saabsan wax igula xisaabtan xadda dawladda ah anigu dhib uma arka taas ya nidaamka hadda yani cabdirashiid xidig ay wadaan iyo waxaa dhib weyn uma arkay laakiin waxaan odhan lahaa wadanka gudihiisa kus ku jira waxaa kaloo odhan lahaa waa inaad noqda dad muwaadiniin ah oo dalkooda micnaha yani qofka waa in muwaadin yahay qofka waa in patriotic yahay micnaha wadankiisu aad maad yani ugu weyn yahay oo sirta micnaha dalkaaga yani wadan kale aadan maarata ku ku dhex samaynin midda kale oo jecla waxay tahay dawladdu ama ha ordun ha noqoto ama yani ama ama ha korto waxaa muhiim in lala xisaabtamo yani qalabka wuxuu bilaaban karaa marka u hore dawladda ayuu bilaaban karaa marka waa in rabaa meeshaas ka qaldan tahay inuu ku yidhaha qofka yani ama qofka barlamateriga u yidhaha meeshan ay ku qal waxaa loo waxaa loo yaqaana constructive criticism baa lahaa macnaha waxa weeyaan yani dawladdii waxa weeye waa lala xisaabtamayaa laakiin si micnaha oo destructive ma aha si micnaha yani burburina ma ahan laakiin waxa weeyaan waa in la yidhaahdo waa in la iftiimiyaa goldaloolada ay dawladda leedahay war meeshaas ay dabalkaas suga hadda dawladda dawladda dawladda ku dheesan baa ugu jirto in loo sheega dadka loo sheega yani waxa weeyaan soomaaliya nidaamka ay kusoo jirta taariikhiya markaa fiirsido oo nidaam hantiwadaag u ahaa nidaamka hantiwadaagan waxa weeyaan runtii yani ma jiro wax loo yaqaano xubin yani waxa loo yaqaano yani yani yani parliamentarian micnaha mucaarada ma jiri jirin marka tii aysan maskaxda maskaxdeen aysan ku weynaanin yani waxaa loo baahan yahay in la helo rag macnaha parliamentarian ah oo si sax ah oo si nadiif ah oo si hufan oo si ay ku jirto soomaalinimo ay ku jirto si aan wadaniyad ay ku jirto ula xisaabtami karo dawladda ula xisaabtami kara ta haddii la helo yani waxaan iraka waxaan waxaan oran lahaa waa arrin talaabo hore loo qaado weeyaan dalkan waa dal dimuqraadi waay wadanka soomaaliya dimuqraadi weeyaan waa dal dimuqraadi waay dal hal xisbi keliya uu ka tariya maahan nidaamka xisbaadta xisaabtanta hadda waa la dhisayaa marka la xisaabtanku way fiican tahay laakiin waxaan oran lahaa ama qofka muxaafad ha ahaado ama mucaarad ha ahaado waxaa dadka soomaalida la gudbay qofkiinu muwaadin yahay qofka inuu yahay patriotic inuu yahay dalkiisa uu dhaxayo sirta dalkiisana uu banaanka keenaynin oo kujirtaada banaanka ha keenin yani waa somal somal waxay oran jirtay gacmo gajin hoosa loo dhaqaa yani waxaa loo bahay xidig iyo raggan walaalaheena magaalada ku shiraya labaatan xubnood oo barlamanteriyana waa tiro aad u fara badan waayo waxaa ficlan inay gudaha wadanka ku shiraan oo markaa yani halkaas ku asaasa waxay leeyaan taasaan runtaa yaadaan runtaan u qadarin lahaa waan horta talada maanta aan amaayo raggan parliamentarianka banaan ku shiraya inay gudaha wadankooda ku shiraan oo marka dalkoodii ay la qaybsamaan abaarta ka jirta amaan darada ka jirta dalka yani iyo wax walba dalkooda ka jira wanaaga ka jira wadanka hadda ninka wuu soo qabanayaa waxaas waa rabay inay qayb ka qaatanaya loo baahan yahay marka ani taasaan kula talin lahaa dawladdu waxaan kula talin lahaa naqudeedu inaysa qof kastoo mucaalada isu arkin qof qaranka dugnaan loo arkin qarankan in la dumi maaha waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiwahaab gunaanadkii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa qofkas waxaan siin doonaa daqiiqado kooban uu kusoo gebagabeeyo cabdirashiid waa maqlaysaa profesorku wuxuu soo jeediyey in ay dadku idinku dhaliili karaan in dal dibadda intaad ku shirtaan aada soo saartaan go-aano qaad bal adigoo soo koobaya maxaad kusoo ganaanadi lahayd waa mahadsan tahay waxaan rabaa horta profesorka inaan marka la idhaahdo waxa aan ka hadlayna waxay ahayd mucaaradad iyo barnaamij mucaaradada ma aha waxa aan diyaarinayna waa ko labo xataa la xisaabtanka xukuumadda hadda uma socono laakiin waxaan u soconnaa markii horan hadalkayga ku bilaabay wararkaydana aad ku arayseen inaanu nahay kudlad u gudbaysa xisbi siyaasadeed oo mustaqbalka ah ama xukuumadda sanad kadib halala xisaabtamo ama lix bilood kadib halala xisaabtamo ama halala xisaabtamo asbuuca dambe xisaab waa khasab waa in la xisaabtamaa waana waana ku raacsanahay profesorka sida uu dhigay hadalka tan shirka nairobi waa kuu sheegaan waa laba cishaan nairobi jooga transit baan ku ahaa saaxiibaday baanu ku kulannay waa waa lasii socdaa nairobi waa marinka iyaga wey shir nairobi lagu qabtay oo barnaamij lagaga hadlay ma jirto intaasaan markii horena sheegay haddana ku celinayaa xildhibaan yacquub ayaan siinayaa xildhibaan yacquub haddaadna maqlayso maxaad kusoo gunaanadaysaa adigoo soo koobaya barnaamijka gunaanadkiisa ayaynu soo gaarnay
waad mahadsantihiin horta sida hadda hore uu sheegay madasha horu socod saaxiibaday ay ka dhawaaqeen runtii dadka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed dareenkood markaan fiirino uma arkaan waqtul hadalkan inay ka habboon tahay abaabulkaasi ka dhawaaqidaasna runtii dareen badan ayaa gegeysay dadka ummadda soomaaliyeed marka waxaan leenahay saaxiibadeydaba in oo dhinaca wanaaga loo aado waktigeedana lama gaarin waana la xisaabtami doonaa dawladda
waxaan ognahay sideetan in ka badan shacabka soomaaliyeed inuu taageersan yahay barnaamijkaas oo uu fahamsan yahay in wadanku afar dhibcisho ka gudbo lala xisaabtamo oo horey loo socdo inuu aaminsan yahay waayah cabdirashiid iyo yacquub waanu gunaanadeena barnaamijka gunaanadka ayaanu joognaa adigoo soo koobaya
waan ogna waan ognahay xaaladeena si hoos ayaan isu kastaynaa marxaladii marxaladaha markii la maraayo dadkeena iyo baarlamaankeena xaaladiisa aad ayaan ula socnaa hase yeeshee waxaan rabnaa in dareenka ama maraayida soomaaliyeed dareenka shacabka waay dareenka shacabka inaan dhaawacno ama waxyar inaan eh, shaki gelino ma rabno ayaan ayaan siinayaa iyadoo aanu ka codsanayno inay iyaduna soo kabto ayaan haye maxaad kusoo gunaanadaysaa aniga waxaan kusoo gunaanadayaa horta kulley dadkii mas-uuliyadda loo dhaariyey waa baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo xukuumadda annaga hadda waxaan nahay taageero in dawladda ay horumar gaarsiyo shacabka soomaaliyeed dadka ka baxa maahana mas-uuliyadna looma dhaarin qof kasta roolka uu ku leeyahana isagaa laga rabaa inuu qaato hadday tahay baarlamaanka hadday tahay xukuumadda iyo hadday tahay madaxweynaha intaba waayo waxaan eh, waa ammaano ammaanaduna waxay u baahan tahay si fiican ilaahay dartiisa in loo wejiyo inta aad ammaanadaas haysid waa imtixaanay ku tahay waxaan rabnaa annaga eh, xildhibaan xiddigna xogaalo u yahay arrinta soomaaliya Eh, wax badan oo kasoo shaqeeyey wakti biirah oo kala soo bilaabay ilaa hadda wakti fiican ay joogto marka waxaan qabaa wixii intaas oo wax kasoo dhisaayey in hadda uusan isagu aan sabab looga dhigin xataa hadduu wax fiican uga jeedo waxa uu samaynayo maanta shacabka soomaaliyeed oo dhan dhagahooda waa taagan yihiin waayo dawladdan ayaa wax weyn laga sugaya marka iyada hal ha- hala eersado intii ayaga la eersan lahaa professor cabdiwahaab ayaan ugu dambeyn isaguna siinayaa Een, waxaan runta kula talin lahaa barnaamijka waxaan kusoo galaadin lahaa anigu in la horta marka hore laga- la la dhamaystiro dastuurka wadanka dastuurka wadanka qabiyo weeye manka yani waa in la dhamaystiraa taa mid weeyaan maxaa yeelay een, dastuurku wuxuu dastuur noqonaya marka shacibku u codeeya weliba shacibka soomaaliya may- muus- muusan codeynin dastuurka la la- la dhamaystiro waxaa kaloo runtii aan odhan lahaa nidaamka axsaabta badan ha ansixeena micnaha baarlamaanka haddii hore haddii hore u ansixiyeenna imanka hala dhaqangelisho waxaa kaloo ku dari lahaa yani awoodda ba- yani aqalka sare iyo awo iyo awoodda maaragtay aqalka baarlamaanka waa inay cadaataa Een, nidaamkii hore oo micnaha baarlamaan yani madaxweynaha iyo prime minister isku dhici jirin awoodaha baarlamaan madaxweynaha iyo awoodaha prime minister hala ah, si fiican halasaa hala hala qeexo si dalka qalqal kale uusan marka mar dambe uusan u gelin oo hadday dhacdo marka in motion la keeno marka yani oo dowladda yani xukuumadda lagu ridayo ama baarlamaanka yani ama- ama prime minister lagu ridayo waa in marka ay cadaataa yani waxa weeye ay kala cadaato sharciyan inay kala cadaato ayaa muhiima marka taasaa runta ani aad iyo aad u jeclaan lahaa nidaamka axsaabta fara badan hala hala hayirgalo dastuurka micnaha hal hal halka hal turuxan bixiyo een awoodda yani aqalka sare iyo aqalka hoosena yani waa inay cadaataa een baarlamaanteerikan waa in la fasaxaa runta iyo xornimo yani yani si xor- xoriyadul qowlka micnaha la fasaxa weeyaan waa tahay ayaga aysan runtii si qalad u isticmaalin laakiin si waafaqsan sharciga ay u isticmaalaan Waa.
taas ay runtan iyo aan kusoo gaboobi lahaa barnaamijka maanta Eh, cabdiwahaab aad baad umahadsan tahay waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaal dhammaan martida barnaamijka ay nagala qayb qaadatay ee xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig xildhibaan yacquub cali maxamed brofesor cabdiwahaab cabdisamed iyo sidoo kale ayaan daahir canshuur dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka tan kulan dambe nabadgelyo